bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan ee jimco wanaagsan ee dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon ee warka subaxnimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee wadanka qatar isagoona soo gabagabeeyay socdaalkii halkaasi uu ku joogay kalluumaysatada dalka ayaa waxa ay ka cabanayaan suuqxumo soo wajahday taas oo hoos u dhaca ku keentay qiimaha lagu iibsado kalluunka badda ay ka soo saartaan ardaydii ka qaybgelaysay imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay soo diyaarisay ee ka dhacay gobollada dalka ayaa qaar ka mid ah oo ku galay gobolka galgaduud loogu soo gabagabeeyey sidoo kale degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa arday gaaraysa laba boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho iyagana imtixaanka loogu soo gabagabeeyey degmada caabudwaaq isla gobolka galgaduud
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subaxnimo haatan haysagiyo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaay waddanka qatar magaaladiisa dowxa ayaa waxaay la kulmeen jaaliyadda soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan iyadoona wafdiga madaxweynaha ay soo gabagabeeyeen socdaalkii halkaasi ay ku joogeen warkani waxaa dowxa inooga soo diray darwiish madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayey ayaa soo gabagabeeyey booqasho laba maalin ah oo ay ku joogeen dalka qatar kadib casuumad rasmiya oo ay ka heleen dowladda qatar madaxweynaha ayaa intii ku sugnaa dalka qatar wuxuu kulan la qaatay amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xaamid al thani waxayna ka wada hadleen xidhiirhka labada dal taageerada dowladda qatar ay siinayso dowladda cusub ee soomaaliya ee dhinacyada amniga dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka gargaarka iyo weliba dibidhiska dalka
si fiican ayay loo soo dhaweeyeen dowladdan qatar soomaaliya galibdeer ayay lalahay waxaan ka wada hadalnay arrimaha caafimaadka inay gacan naga siiso waxaan ka wada hadalnay arrimaha waxbarashada inay gacan naga siiso iyo arrimaha infrastructure dhismaha iyadana sidaasoo kale qaybna ay ka tahay energyga maxaa yeelay soomaaliya waxay u baahan tahay electricity u baahan tahay wax walba oo dalkaas ku istaagi karo iyada naftigeedu waxay naga ballan qaadeen inay gacan naga siin doonaan dhinaca kale wasiirada ka socday dowladda ee kala ahaa wasiirada arrimaha dibadda wasiirka qorshaynta wasiirka difaaca iyo wasiirka amniga ayaa iyaguna la kulmay wasiirada dhigooda wafdiga madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu kulan ballaadhan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka qatar isaga oo uga warbixiyey xaaladda dalku uu marayo iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray kulamadii dhex maray dowladda qatar safiirka soomaaliya ee dalka qatar cumar idris iyo guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed cali askar ayaa madaxweynaha uga warramay xaalada kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka qatar
mudan madaxweyne dalkan haddii aan aan ku yidhaah dalkan waa dal aada iyo aada soomaalidu ixtiraamo una jecel dal haddii uu dalal badan oo ummadda halkan joogtee ku nool ama ka shaqaysato qaar badan carruurtooda marka waxbarashaygaaan dalalkooda ku jiraan laakiinse markuu dalka u burburay waxay noqotay marka waxbarashadii sidii la rabay dalkiina maanta ay u waayaan oo sistamka dalkan hadduusan qofka dowladda u shaqaynin ilmihiisa inuu baraba lagu geeyo
shaalinkan waddankan qatar madaxweyne waa shaalin qadiima kuliya sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii ayaa raggii ugu horreeyey waddanka yimid waxay ku leeyihiin karaamayaciis iyo magac waa shaalin aan marna qofku furmin gacmaha is haysata wixii culusee dhibaatee ku yimaada iska kaashata waxaanu jeclaan lahay in ummadda soomaalidu meel kastay joogaan adduunka inay sidaa noqon lahaayeen waxaan qabaa inay wax badani inoo qarsoobi lahaayeen
aqoon-yahano iyo ururada dhallinyarada ayaa madasha ku soo bandhigay waxyaabaha ay qabteen iyadoona ay talooyin kala duwan dowladda soomaaliya u soo jeediyeen iyadoona madaxweynuhu uu ballan qaaday in la furi doono xarun qaabilsan xidhiirhka jaaliyadaha madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay xilligan u leedahay dowladda soomaaliya safarada dibadda wuxuuna xusay inay muhiim tahay in marka hore albaabka uu u furo wasiirada arrimaha dibadda iyo qorshaynta si halkaasi ay uga sii ambaqaadaan dhammaystirka heshiisyada ay dowladda soomaaliya gasho
howlahaanoo dhi waxay u baahan yihiin ama loo baahda aniga madaxweynuhu inuu alaabadaas korfuro in madaxweynaha siyaasadiisa la fahmo iyo meesha u socdo in aanu ka turjumayo shacabka soomaaliyeed aan u sheego waxaa nagaan u baahannahay baahida baahidan haysa baahidaan u qabno inaan si fiican u sharaxno kadib markii madaxda sare ee meel isla dhigaan waxaa soo galaya markaas dowladda inteeda kale iyo hawshaasi iskale oo tagnika ku dhahay waa loo baahnaa dhaqaaqyadaas inaan samayno bacdamaa annagu aan isku filnayn hadda waftigan xaaladkan joogo maxaa yeele fadhigaaga wax kugu imaanaya malaha annagaa baahi qabna dalkeennu waa buray dadkeennu waa baahan yihiin shaqan la'aan baahsan ayaa ka jirta dhinac walba dalku wuxuu uga baahan yahay kaalmo wuxuu baahan yahay ilaa dadku ay fahmaan inay canshuur bixiyaan sistamkii canshuurta lagu qaadayan aan dejinno oo qof walba oo muwaadin soomaaliyeed uu qayb ka bixiyo waa u baahnaanaynaa caalamka laakiin waxaa loo baahan yahay intay kaalmadaas ku siinayaan aduu naftigaaga inaad isku diyaariso inaad isku diyaariso dadkaaga inaad wacyigeliso oo loo sheego dowlad bannaanka laga maamulo ama dowlad bannaanka laga taageero dowlad maahayn annagaa iska leh dowladdaani aan isku tashan
dhinaca kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inuu soo magacaabay ra-iisul wasaare howlkar ah wuxuuna sheegay in isaga doorkiisu uu yahay inuu soo bandhigo halka loo socdo tan wakhtiga marka iyo inaan wax kala qaban lahayn waa horaan la taba heshiista markii aan keeno barnaamijsi fiican barnaamijkii dowladdiisu waa ku filan yihiin hawsha anigana hawsha waa u dhiibay lama gagacmayo anigu waxaan bixiyaa direction halkaasaan rabaa in la gaaro barnaamijka dowladdiisa laga rabaa siday ku gaari lahayd ee keen wafdiga madaxweynaha ayaa maanta ka duulay magaalada dooxa ee dalka qatar iyagoo ku sii jeeda magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho axmed darwiish
aad u mahadsan yahay darwiish oo warkaasi inooga soo diray magaalada dooxa ee waddanka qatar ku dhowaad laba boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho islamarkaana ka qaybgelayay imtixaanka dugsiga sare ee dalka ayna soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya kana dhaacayay gobolada ayaa loo soo gabagabeeyey imtixaankaas oo maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud imtixaanka ayaana waxaa martigelisay oo lagu qabtay jaamacadda galgaduud university faraceeda magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud waxaan arrimahaasi ka wareystay maxamuud maxamed cali dirir oo ah guddoomiyaha jaamacadda galgaduud university ee degmada caabud waaq waxa uuna sheegay in ardada ay imtixaanka si diiran uu ugu soo gabagaboobay islamarkaana ay ahaayeen kuwo ka kala yimid degmooyinka gobolka galgaduud oo qaybo ka tirsan sida balambal iyo caabud waaq iyo deegaanada hoostaga
imtixaankii sana dugsiyeedka labada kun iyo lix iyo toban labada kun iyo toddobiyo toban imtixaanka ardada laga qaadayay waxay ka kala yimaadeen balambal iyo caabudaaq bay ka kala yimaadeen caawadaa muskuulaadkeeda kala bedelan iyo balanbal imtixaanku si qurux badan ayuu noogu soo gabagaboobay guud ahaan maxaan ku leedahay intaas ayaan ku dhihi karaa si qurux badan buu ku bilowday alxamdulilah si qurux badanna waa usoo gabagaboobay waayahay ardadii haddii ay imtixaankii dugsiyada sare galeen waxbarashadiina inay sii wataan ay doonayaan bal doorka aad ka jaamacad ahaan ka qaadan doontaan ka waran ardadaasi si waxbarashadooda ay usii wataan oo aysan ugu baahan in gobollo kale ay sii aadaan
aada baad umahadsan tahay runtii horta ardada meesha maantay sanadkan imtixaanka u fadhiisatay dugsiga sare waa ardo boqol iyo wax kala boqol iyo labaatan guud ahaan ardadaasi oo isugu jira rag iyo dumar waxaan dhihi karnaa boqol kiiba soddon dumar bay ahaayeen rag dhalinyaradana wiilashuna waxay ahaayeen ilaa boqol kiiba soddon marka guud ahaan ardadaas xaflado ayaan ugu talagalnay inaan uqabano iyo siminaaro aan ku dhiirigelinayno inay ardadii sanadkii hore oo kale lamid noqdaan oo badankoodu mid iyo dhib dhacda inuu isagu deegaanka ama hab kale oo scholarshipa hela maahana inta kale inay deegaankooda wax ka dhigtaan labaatan iyo sideedda bisha ayaan usoo bandhigi doonaa programka jaamacadda guud ahaan koorsooyinka avalibalka oo aan hayno ka jaamacad ahaan iyo habka aanu rabno in insha allahu tacaala ay waxbarashadooda kusii wataan jaamacadda galguduud waxay leedahay fakaltiyaal kala bedelan oo runtii inta badan soomaaliya fakaltiyada ka jira way ka jiraan kuwo cusubna insha allahu tacaala sanadkan waanu kusoo daraynaa xilli infrastructurekeedii iyo dhismayaalkeediina ay aada u diyaar garoobeen oo maanta la dhihi karo bay-ad munaasib u ah arday inuu wax ku dhigto ayay leedahay iyo macalimiinta waa la tila intaba marka waxaan isku dayaynaa insha allahu tacala inaan u samayno nooc orientation ah isla markaasna inta fasaxa lagu jiro aan u samayno siminaaro iyo koorsooyin yar yar oo luuqadaha iyo combyuutarada iyo waxyaalaha lamidka hadii la yidhahdo dhalinta soomaaliyeed waxay ka cabanayeen oo duruufo adag oo baasho wajahday runtii xilli ka hor waxaa jiray tacliin la-aan waxaa jiray shaqo inaysan heli karin oo fursadaha aysan aysan heli karin inay aadayeen maleeshiyaad hadda waxaa ii muuqda in ay iskuulaadka horta aada ugu soo badanayaan aadna wax u baranayaan waxaan ugu baaqi lahaa dalinta soomaaliyeed waa mustaqbalka dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeedba marka inay wadankooda uga faa'iideeyaan aqoontooda islamarkaasna ay hubsadaan inay qaataan shahaadada jaamacadda ay helaan oo shahaado jaamacadeed ay gaaraan aysan kaga teginin waxbarashadooda meeshii hadda ay iskuulkiisana aysan uga teginin oo hore usii wataan marka ay shahaadadaas helaan waxay awoodi doonaan ayagoo aan u baahanin inay tahriibaan inay dalkooda u adeegaan oo dadkooda u adeegaan helaan fursado shaqo ama ha noqdo heer dowladeed ama ha noqdo heer privatka inay ka shaqeeyaan sidoo kalena waxay si sharafle ugu noolaan karaan waddan kasta oo adduunka ku yaala inay noqdaan dad mutacalimiina oo meelahaas khibradooda hadday u baahdaan tegi kara oo ka kaaftoomi kara inay waxyaalaha khatarta gelinaya naftooda ay geliyaan sida burcaqdoeedka maleeshiyaadka hubaysan tahriibka iyo dhibaatooyinka noocaas oo kale oo la halmaala marka waxaan ugu baaqayaa dhalinta soomaaliyeed inay u dhabar adeegaan tacliintooda waxbartaan qofku markuu waxbarto ayuu production productive noqon karaa oo qof wax soo saara noqon karaa marka ilahay idankiis waxaan u rajaynayaa in ay dadaalkooda sii laba jibaaraan oo ay ku xisaabtamaan inay yihiin maskaxda keliya iyo hantida qura ee aan ku xisaabtamayno in waddankanaga uu haysto dhinaca kale arday gaaraysa shan boqol kuwaas oo ka qayb galay imtixaanka ayaa sagootin loogu sameeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ardadan oo tiradoodu gaarayso shan boqol ayaa waxaa sagootin loogu sameeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay uga qaybagelayay imtixaanka shahaadiga ah ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ay soo diyaarisay islamarkaana ka dhacayay gobollada dalka soomaaliya waxaana sagootintooda ka qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka culimadiinka ahlusunna waljamaaca iyadoona qadsharaf loo sameeyey intaasi kadib ayaa qaar ka mid ah ardadu waxa ay la hadleen warbaahinta waxa ayna soo dhoweeyeen sida loogu maamuusay sagootintan iyo garab istaaggii loo sameeyey intii ay ka qaybagelayeen imtixaan dhaqanka ka dhacayay gobollada dalka khaasatan ay uga qaybgelayeen magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud maadaama qaarkood ay ka yimaadeen deegaano ka fogfog magaalada dhuusamareeb waa muddi koowaad inaan dhamaynay kadib koowaad ee waxbarashada haddana taas waxaa noo sii dheeri iyadoo nasiib wanaageed inaan iyad nasiib u yeelano waxaan rabaa inaan baaq ku jiro wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya canugu baaqaya halkan waa deegaamada gobollada dhexda waa meesha cudunta u ah soomaaliya waa meesha haddii soomaaliya ay halkan ay gurto soomaaliya dhammaanteed ay degayso haddii ay hormarto soomaaliya dhammaanteed ay hormarayso haddii waxbarashadeedu toosto soomaaliya dhammaanteed waxbarashadeedu ay toosayso saas darteed waxaan ugu baaqayaa wasaaradda waxbarashada in deegaamada gobollada dhexe oo inta badan la sheego in qaybtoodii ay maqan tahay ayna tahay xaqiiq in ay wasaaradda waxbarashada ka qayb ahaan qaybtii waxbarashada uga aadaneed ay ku lahaayeen gobollada dhexe
sidoo kale hogaamiyaha maamulka ahlusunna wal-jamaaca gobollada dhexe sheekh maxmed shaakir cali xasan ayaa ardada waxa uu kula dardaarmay in waxbarashadooda ay sii wadaan maadaama hadda ay xaqiijiyeen heerka dugsi sare islamarkaana halkaasi aysan uga tegin
annagoo ku faraxsan idinla faraxsan imtixaankii aad dhammaysateen idinku farax gelinayna kulanka iyo inaan maanta masajid iyo gelle iyo wixii aan helnaa wada cunnay marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaaha mahadda iska leh waxaan idiin rajaynayaa inaad halkaa ka sii wadaan waxbarashadiinna annaguna intii tabarteenna waa idin garab taagannahay waa dhinacyadiina naga fiirinaysaan waa waxyaabihii aan soo marnay marka jiilbajilka ka dambeeya inuu koriyo maadaama rijaalulqadi wa banaatulqadi aatiin gabdhihii berri iyo wiilashii berri in aan iskorinno waa lagaa maarmaan walaalayaal soo dhowaada soo dhowaada mustaqbal wanaagsan ayaan aad iyo aad ilaahay idinkaga baryaynaa ardadan oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa maalmihii lasoo dhaafaba imtixaanka waxa ay ku gelayeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud iyadoona ay dib ugu laabteen meelihii ay ka kala yimaadeen
kalluumaysatada dalka ayaa waxa ay ka cabanayaan suuq xumo soo wajahday taas oo keentay in hoos u dhax uu ku yimaado qiimaha kalluunka badda ay kasoo jilaabtaan
kalluumaysatada soomaaliyeed ee wax soo saarkoodu ku tiirsan yahay badaha ayaa waxa ay sheegeen in hoosudhac uu ku yimid qiimaha iibka kalluunka islamarkaana uu noqday mid qiimihiisu hooseeyo taas oo caqabada ku noqotay wax soo saarkooda maxamuud cabdi cadde waa guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada kalluumaysiga ee alla aamin waxa uuna sheegay in uu hoosudhac ku yimid qiimaha lagu kala iibsado kalluunka badda ay ka soo jillaabtaan taasoo caqabada ku noqotay wax soo saarkooda waxaa jirto waxa la dhahaayo suuq xumo businesskii malahan kalluunkii libaaxa ugu qaalisanaa dhegtiisii waxaa la yidhi lama rabo kalluunkii hore dhoofintii la dhoofi jiray way yaraatay oo suuqyo badan oo la gey jiray waa laga soo celiyey adiga kulley cawaadis dhinacaa suuqgeynta ahana saaran annago haddaan badda ka soo saarno waxaan ku waxaan maaragtay wax ku noqon karnaa inaan helno meel lagu xereeyo oo agabkii aad soo saartay nafta ka soo qaaday wixii noola waaye aad dhigtid aad ku xeraysid iyo suuq maxaa la yidhahdaa la sii geeyo suuq macnaha qof kasta oo ganacsiga dadda maqaayado iyo waxyaaba noocaasaa gataan kambaniyaal waaweyn oo qaata male kalluunku mar buu said usoo baxaa mar waa normaal mar waa yaryahay marka dhinacaas suuqaas aada loogu liitaa maana wax soo saarku aada u fiican yahay maasha allah dhinaca kale waxa uu sheegay in ay aada uga liitaan qalabka ay u adeegsadaan wax soo saarkooda kalluumaysi taas oo mararka qaar ku noqota caqabad ku hor gudban waxa uuna hoosta ka xariiqay in hadda ay isticmaalaan qalab waayo hore la isticmaalayay horta caalamka horumarka ka jira annaga waxbaama kulihin waxaan taaganaha wixii awowayaasheenna hooskii ay taagnaayeenaan weli taaganahay yacni waxaa saamix waaye laba maado xaq aqooneed oo qalabka teknolojiyada lagu kalluumaysto oo u baahan inaad noqotid xirfadle ood xirfadiisa bartay qaabka loogu shaqeeyo waa kow iyo xag dhaqaale oo aadan awoodin inaad inta soo gadato haddana aad yacni maxaa la yidhaahdaa aad adigu aqoontiisii iyo in haddana aad sii raadiso aan macnaha dhaqaalo uusan kuu saamixaynin marka waxaan iska taagannahay qaabkii adduunka ku kalluumaysanayay kun iyo toddoba boqol kun iyo siddeed boqol intii udhexaynay lagu kalluumaysanayay marka haddana maaragta waa la iskaga nool yahay oo yacni waddanka dee waddanka shaqo kale ma taalo waana qofku shaqo uu bartay waxuu bartay uu aaminsan yahay oo dhab ah oo wax jiro wax la aaminana ahay badda ay badda noqotay marka kulli waa rajaynayna inaan gaarno qaabka hadda loo kalluumaysto oo teknolojiyada inaan gaarno insha allah waa rajaynayna
wahagaagah dhegeystayaal warkii oo hadee subaxnimadan oo jimcaha kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo naga intaas warka anigoo maxamed cabdiyaha ayaad in la socodsiinayay waxaana ii farsamaynayay maxamed cabdiqalaf inta aan warkan lamida ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabad